asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu howlaha farada badan ku qaban jirnay ama howlaha farada badan isku weydaarsan jirnay innagoo dhinacyo badan ka eegna dhinacyahaas farada badan oo aynu kolba qaab kasoo rugno qaababka farada badan oo isu imaanaya maaragtay marka laysu keenay la meehaaho dee waxay noqonhayaan dulucdii afka hooyo kuwaasoo howlo aada iyo aada u fara badan tusaalayaal kaa siinhaya dhegeystayaal si aad u ogtihiinba xayawaanaadka farada badan waxaa jira isirada shimbiraha markaan ka hadlayno isirka shimbirahoo kale markaan ka hadlayno waxaa jira mahmaa cajiiba oo dhahda dhaxal gorayo dhabeed baa leh dhaxal gorayo dhawad baale sheekada waxaan maleynayaa inaynaa hoosu baadhin dhaxal goroyo dhawad baale waxaa weeye gorayadu waa isirka dhawadda bahasha gorayada la dhaho ayaa waxay tahay isirka dhawadda waxaa jira wax la dhaho isir wax isir isir isu raacaa jira hadda soomaalida maqal qabiilada kushitiga la dhaha iyo kuwa la dhaho nailotiga iyo kuwa la dhaho baashtuuga iyo waxaad arkayso waa isir isirka noocaasa marka muxuu noqonayaa laba qabiiloo xitaa isku luuqadahayn baa waxa lagu dhihi waa isku isir hadda day etoobiyaanka iyo eritareyaanka iyo waxaasoo dhan baa waxaa lagu dhihi iyo soomaalida iyo waa isku isir baa lagu dhihi isirka laga hadlayo marka waa kaas laakiin maxay kala yihiin waa dadyagu kala duwan isirka marka isirka dhabadda ayay gorayadu tahay qolada isirkaasi waxaa weeye marka gorayada iyo dhabadda iyo jugleyda saddexaasaa isku isir isirka digaagta mataqaanaa waa kabaray isirka digaagta waa kabaray digiirankaa ka mida digaag baalbaalkaa ku jira kabaraydaa ku jirta digaaggaa ku jira waxaasoo dhan waxaa la dhahaa isirka kabarayda la dhahaa isirka kabarayda ayay iyaguna gelaya sheekadan maanta aan kusoo qaadanayna xubinteena murtee maanta idamka eebe waxaa iskhilaafay dhabad iyo digiiran dhabad iyo digiiran ayaa iskhilaafay dhabad saad ula socotaanba halhal bay u socotaa xabad xabad digiirankuna waxa uu u socdaa jawaan jawaan ama konton konton boqol boqol laba laba boqol buu digiranku isu raacaa dhabadduna hal hal keligeeda ayay u socotaa dhabadda waxay u socon jirtay jamac jamac koox koox bay u socon jirtay oo dhabaddu iyadoo fara badan bay wada socon jirtay digirankuna isagoo fara badan wada socon jirtay digiranka marka iyo dhabaddu waa iskhilaafay dhabadda waxay tiri waa isdiriraynaa soo diyaargarooba dagaalkaasaa la iclaamay digiranki maxay sameeyeen marka xabad digiran oo lug go-an iyo waxay ku dareen digiran mid kaleo lug jabanna digiran kaley ku dareen markaasay kolba koox iyagoo ahay kor baraan dhabadda markaasay waxay dhahan wariah kolba kii lugta la-a iyo kii lugta jabnaabay koox soo raaceen markaase waxay dhihi ma aragtaan koox digiireen markaasay dhaheen xaggay u gudbeen ma aragtaan koox digiireen xaggay u gudbeen dhoolatuski bahal dhoolatusoo hoogiya ba ayuu ku sameeya dhabadii baa iswareysata waxay tiri waxaanoo digiiran oo gurmad ah oo isu imaaday oo waxaanoo mid lug go-an iyo mid lug jaban ku jira tabar uma hayne maxaan samaynaa taliyahoodii baa marka wuxuu yidhi yaan layna dhammaynine kala dhuunta yaan layna dhammaynine dhabaday kala dhuunta yaan layna dhammayne dhabaday kala dhuuntu sidiiba ilaa iyo maanta dhabadu ku kala maqantaa lagu leeyahy waa sheekooyinka ay soomaalidu sameeyeen maogtahy iyo dadyoga tafaraaruqu ku dhacayo fuleytinimadu waxyaalaha ay keento wey maogtahy dhabaday yaan layna dhammayne kala dhuunta saasay xabad xabad ugu socotaa dhabadu oy duurka u kala gashay mahmahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi rag iyo riyaba meeshay hamiyaan lagama karo rag iyo riyaba meeshay hamiyaan lagama karo